asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wacna wanaagsan khayaarta qiimaha hawada nagala xirtay meel kasta oo aad naga dhegaysanaysaan halkani waa shabakada caalamiga soomaaliya sbrenews com kula soo dhawaada wararkayaga caawa warkana waxaa si wada jira idinku soo tabinaya anaa maxamed xasan daacada iyo yuusuf maxamed ismaaciil qodobada warka mudaharad ay sameeyeen qaar ka tirsan ardayda jaamacadda hargeysa ayaa maanta ka dhacay bartamaha hargeysa sidoo kalena qaar ka tirsan ardaydii ayaa xabsiyada lagu guray dhinaca kalena wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee somalilan ayaa maanta ka hadashay cabasho ay ka muujiyeen ardayda wax ka barata jaamacadda hargeysa taas oo ku waajahnayd korar lagu sameeyey qiimaha ay wax ku bartaan waxaa sidoo kale arintan ka hadlay barasaabka gobolka murudijeex maxamed maxamuud jeenyere waxaana uu caddeeyey inay ciidamada ammaanku maanta qabteen ku dhowaad shan iyo afartan dhallinyaro ah oo maanta magaalada hargeysa ka sameeyey mudaharaad xukuumadda somalilan ayaa sir rasmi ah uga raaligelisay dowladda etoobiya falbaadhis ah iyo xoga ay ka qaadeen saraakiil sare oo ka tirsan sirdoonka dalka etoobiya soomaali iyo ajaanib kale oo lagu xidhxidhay koonfurta suudaan iyo faahfaahin laga helayo sababta loo xidhay xuska maalinta ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo lagu qabtay magaalada garoowe ee xarunta maamulka puntland ra-iisul wasaaraha dowladda soomaaliya oo soo kormeeray xarumaha dowladda ee magaalada kismaayo ugu dambaytiina xiisada bariga ukrain oo cakiran iyo maraykanka oo hajabaad diray intaasi khiyaarta qiimaalaha wadanagala xidhay waa warkii oo kooban haatan kusoo dhowaada warkii oo fidsan ciidamada booliska somalilan ayaa ardaydii saaka mudaharaadka samaysa ku xidhxidhay saldhigyada magaalada hargeysa iyagoo oo ka hor intii aan la kala qaybin iskugu soo ururiyay xarunta warshadii leedhka ee bakhtiday oo ay ka dhigeen saldhig ku meel gaadh ah taliyaha howlgelinta ciidanka booliska somalilan ayaa markii ardayda lagu soo ururiyey xarunta wakaalada korontada hargeysa ku amray askartii howlgalka ku fulisay ardayda inay u qaybiyaan saldhigyada hargeysa oo ay ku xidhaan ciidanka booliska somalilan ayaa ardayda jaamacadda hargeysa ee xabsiga lagu guray si axandarro ah u garaacay iyagoo rasaas iyo qoryaha dabadooda u adeegsaday kuwaas oo ardayda gaadhsiiyey dhaawacyo kala duwan rasaasta boolisku u adeegsana ardayda jaamacadda hargeysa ayaa daafaha hargeysa laga maqlayey taasoo dad badan sas ku riday waxaanay wadada isku xidha jaamacadda hargeysa iyo biriishka labaad isu rogtay goob aad moodo in ciidan isku galeen ardaydii la xirxidhay ayaa cabasho ka muujiyey lacagta v-ga ee laga qaado waxaanay doonayeen in cabasho la hortagaan wasaaradda waxbarashada balse ciidamada kala duwan ee booliska ayaa gacan ka hadal iyo rasaas kala hortegay si aanay fursad uga helin inay gaadhaan wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee somalilan wasiirka waxbarashada oo awal dhex tegi jirtay ardayda marka ay mudaharaad noocan oo kale sameeyaan ayaa saaka ka muquuratay waxaanay isku fasaxday booliska iyo ardayda diifiya daal badan oo cadho u heliso ayaa ka muuqatay wejiyada ardayda markii weerarka lagu qaaday waxaanay u muuqdeen kuwo ku hal adag dhibta lagu samaynayo oo aan ahayn mid u baahnayd in ciidan iyo rasaas nool midkoodna loo adeegsado dhinaca kale wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee somalilan ayaa maanta ka hadashay cabashada ay muujiyeen ardayda wax ka barata jaamacadda hargeysa wasiirka waxbarashada somalilan marwe samsam cabdi aadan waxay sheegtay inay soo kala dhex gashay kadib markii ay ardayda wax ka baratay jaamacadda hargeysa ay ka cawdeen in iyagoo imtixaan u fadhiya lagu kordhiyey fiigii ama kharashkii laga qaadi jiray waxaanay xustay inay ku heshiiyeen iyaga iyo ardaydu inay bixiyaan kharashka fiiga ee la kordhiyey simisterka haata lagu guda jiro iyadoo intaa ku dartay inay wasaarad ahaan bixiyeen shan iyo konton kun oo dollar oo ay kaga qayb qaadanayeen xallinta
dabeedna cabashadoodii baan soo qaaday waxaan ku yidhi haddaba waxaanu yeelaynaa jaamacaddii baanu wareysanay qoladii jaamacadda jaamacaddi waxay idinsma bixinaysa jaamacaddii in albaabada loo xidho iyo in dee sidii jaamacadaha kala yeeleen lacagtii la kordhiyo waxaan ku yidhi waa lagama maarmaan madaxweynahan idinku tegaya iyo wasaaradda isku tegayo waxbaanu simisterka ka bixinayn laakiinse simisterka dambe u diyaargarooba haye bay yidhaahdeen shan iyo konton kun oo doolar ayaan wiigii hore ku wareejiyey jaamacadda oo simisterkii lacagtii laga bixiyey waan jeclahay jaamacadda inay soo wareysataan oo madaxweynuhu qoray shan iyo konton kun oo caruurtii ayaantii calaa cali sayidi si naxdinaa lanoogu sheegay maanaan u diyaar garoobin waxay markii soo xisaabiyeen waxay yidhaahdeen shan iyo konton kun oo doolar weeyaan shan iyo konton kii do- kun ee doolar oo aanu shiin ka maqnayn ayaanu ku wareejinay jaamacadda hargeysa oonu siinay oonu semesterka aanu ballan qaadnay waana kaa bixinay wasiirka waxbarashada somalilan waxaa kaloo ay ka hadashay banaanbaxa ay maanta sameeyeen ardayda wax ka baratay jaamacadda hargeysa oo ay ku sheegtay mid ay ku khaldanaayeen marka la eego heshiiskii ay wada galeen waxaa ku xigta maanta inay magaaladii fawdad geliyaan de waxa weeyaan waa khalad khalad ardayga jaamicad ku jira sugaya inuu wadankan madax ka noqdo mas-uul ka noqdo inuu qowlkiisiina i- ixtiraami waayo In- isagoo loo diyaariyo hoo laleeyahay ha lagula hadlay wax dee wixii aad ballankii ballankii aad gashay adna ka soo bax ballankii annagu aanu gallayna waanu ka soo baxnay semesterkii lacagtiisii waa la bixiyey wixii kale dheeraadad ka hadlaysaan keena diiday ee doonaya in magaalada rabshad geliyo de ri- ri- xaqiiqadii waxa weeyaan waa waa gardarro cad ah midna halkaas xaaladda maraysa agaasimaha guud ee tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada somalilan khadar axmed cali ayaa waxa uu dhinaciisa ka sheegay in jaamacadda hargeysa ay tahay ta ugu kharashka yar marka la eego jaamacadaha kale ee dalka waxaanu ka hadlay qiimaha ay ardaydu ku bartaan kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda hargeysa waxa weeye sidaa wasiirku idin sheegay jaamacadda hargeysi waxay ka mid tahay jaamacadaha fiigeeda ugu hooseeyo dalkeena ee caqligeena isticmaala waxa weeyaan een, jaamacadda hargeysa kuliyadaha sayniska waxaa laga qaadaa boqol konton iyo toddoba boqol konton iyo toddoba laga qaadaa halka jaamacadaha kale ee wadanka ta ugu yar laga qaado laba boqol iyo konton saddex boqol haddaan idin sheego ardayda cabanaysa iminka i c t go kale boqol iyo si- siddeetan baa laga qaadi jiray ilaa boqol iyo sagaashan laba boqol iyo toban baa laga dhigay barayska ugu badan ee iminka waxa weeye waa medicinka medicinka waxaa laga dhigaa laba boqol iyo shan iyo soddon si aan ku hayno information medicinka ugu yar saddex boqol baa laga qaadaa wadanka markaan isku soo udno kuliyadaha businesska oo kuwa ugu badana iyo economiga oo kale waxaa raydkooda laga qaaday boqol konton iyo toddoba ilaa laba boqol baa la gaartay ilaa haddaba aynu joogno way ka hooseeyaan jaamacadaha dalka inta kale ee ma- lagu dhigto
geesta kale dhabarsaabka gobolka maroodi jeex maxamed maxamuud janyare ayaa maanta cadeeyey inay am- ciidamada ammaanku ay qabqabteen ku dhowaad shan iyo afartan dhalinyaro ah oo ka tirsan ardayda jaamacadda hargeysa faahfaahinta warkaas waxaa inoo hayaa yuusuf maxamed ismaaciil gudoomiyaha gobolka maroodi jeex waxa uu sheegay in dhallinyarada la xidhay ay ahaayeen kuwii rabshada dhaliyay islamarkaana ka dhaga adaygay ciidamada ammaanka ee nabadda sugayey dadkii dhallinyarada ahaa oo rabshada abaabulayay markii dee la maqli waayeen ciidanka booliiska la maqli waayeen gobol la maqli waayeen tallaabadii ku habooneyd ee nabadgelyadeeda ay damcaan inay farax ka saaraan tallaabadii ku habooneyd baa laga qaaday ma ahayn arday qura waxay ahaayeen dad kale oo badan oo rabshoolayaal ah marka waxaana ciidanka booliiska gacanta ku hayo waa la kala saari doonaa wayna iska dhammaanaysaa adigu waa ilaa shan iyo afartan qof maxamed maxamuud jeenyare waxa uu ku guubaabiyey bulshada ku dhaqan caasimadda hargeysa inay nabadgelyada dalka qaybtooda ka qaataan isagoo u soo jeediyey ardayda jaamacadda hargeysa in tabashada ay tirsanayaan ay u gudbiyaan wasaaradda waxbarashada waxaa timi arrimaha nabadgelyada fariinta aan u gudbinaynaa shacabkeenna waxa weeye een, hareeraha waxaa inaga xigaa dad badan oo aan jeclayn maaragtay nabadgelyadeenna iyo horumarka iyo dadaalka socda Een, ka faa'iidaysan kara markiiba marka la mudaharaad la sameeyo ama rabshad la abaabulo inay dhibaatooyin badan oo kale oo laynoo geysto haddii la doono laysku akeen qarxiyo ama isu soo baxno oo halkaa ciidankeena wax lagu yeelo oo ardaydeena wax lagu yeelo oo shacbigeena wax lagu yeelo madaxdeena wax lagu yeelo waxaan leenahay ardaydu ha u noqonin adeeryaal aan dambe inaad mudaharaadaan wixii aad ka cabanaysaan idinka xarumihiina waxbarasho jooga dowladda usoo gudbiya wasaaradda ca- ee waxbarashada idiin joogta oo xalilaysa oo wasiir active ah ee inoo joogo oo aqoon u leh arrimaha maaragtay waxbarashada takhasuskeeduba yahay waxaan leenahay adeeryaalow maalin dambe mudaharaadka waa garanaysaanu karaahiyo weeye fidma lama shido waxaan leenahay adeeryaal haddaa wax aqoonsataan idinkoo xafiisyadiina jooga si adaab leh uga hadla gudoomiyaha gobolka maroodi jeex waxaa kaloo uu ka hadlay dhibaatooyinka ka dhalan kara xilli roobaadka haddii aan la iska gurin xashiishka iyo khataraha ka dhasha dooxyada waaweyn Een, shirkadaha qashinka gura mar horena waa farnay haddana waa faraynaa xilligii roobkaa bilaabmay inay haddii beedankeeda leeya qashinka ka guraan magaalada oo nadiifiyaan iyagii dowladda hoose iskaashanaya amarkaa waa qabaan fariinta haddana waa faraynaa dadka shacabkaana waxaan leenahay gacanku siiya marka qash- qashinka la gurayo oo haddii ninku markuu qashinka gurigiisa ka soo saaro oo hortiisa ku daadiyo waxa ka fiican inuu uruuriyo oo gaadiidka guraya ay ugu yimaadaan goobihii loogu talagalay ka ilaaliya een, midda kale qodobka aan u gudbaynana dadka maanta waxa weeye xilli roobaadka baa bilaabmay buundooyinka iyo biriisyadii baabuurta dadka ku qaadi jireen iyo gaadiidka in ciidanka biliska jooga markay ceshaan gaadiidka xilliga tooga rugmanayaan in loo dhega nuglaado la maqlo xukuumadda somalilan ayaa sir rasmi ah uga raaligelisay dowladda etoobiya fal baadhis iyo xogo ay ka qaadeen saraakiil sarsare oo ka tirsan sirdoonka etoobiya oo dhowaan xilli ay kasoo laabteen maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland ay ciidamo iyo madax ka tirsan somalilan ku baadheen gobolka gabiley faahfaahinta warkaas waxaa markale inoo haya yuusuf maxamed ismaaciil wasiirka arrimaha dibadda somalilan mudane maxamed biixi yunis ayaa ka hadlay kulan ay la yeesheen safiirka etoobiya u fadhiya somalilan islamarkaana ay u dhiibeen qoraal ay dowladda etoobiya ku gaadhsiinayeen raaligelin ay ka siinayeen falkaasi mudane maxamed biixi yunis waxa uu intaa ku daray in tallaabo sharciga ay ka qaadeen xubno ku lug lahaa dhacdadaas dowladda somalilan aada iyo aad bay arrinkaa uga xumaatay cudurdaar baanu ka bixinay waa hortaa shalay waxaanu la kulannay safiirkii etoobiya waddankan u fadhiyey waraaqa apology aanu u geynay nimankii falkaa ku kacayna action culus baanu ka qaadanay rag waa xidhan yihiin nina waanu suspend garaynay marka waxaanu qabnaa in ay dadka reer somalilan fahmaan in la dhowro lan- la- si xushmo leh iyo sharaf leh loo ilaaliyo diblomaasiyiinteena la joogta khaasatan dowladda etoobiya dowladda etoobiya waa dadaynu jaarnahay waa dadaynu walaalanahay waa dadaynu asxaabnahay waa dowladaha aada iyo aada inoogu dhow aynu nina xafiis ku leenahay cilaaqaad fara badan baynu leenahay xuduud baynu leenahay waa dad aynu aada iyo aada walaaltinimo weyne naga dhaxayso ogolaana mayno in dadkaa ama fal lagu sameeyo ama afxumo loo geysto ama si aan munaasib ahayn loola hadlo ballana waxaanu ka qaadnay safiirka iyo dowladda etoobiya oonu la xidhiidhay inaanay waxaasoo kale dib u dhacayn laakiin shacbigeenna waxaanu ka rajaynaynaa inay dadka mas-uuliyiinta ee reer etoobiya iyo safaaradda iyo wixii kullugle si xoog leh oo walaaltinimada la mushiyo lasoo dhaweeyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya cabdiweli sheekh axmed ayaa maanta booqday xarumo kala duwan oo ku yaala magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose bangiga xarunta caymiska dekedda cisbitaalka iyo goobaha waxbarashada ee degmada qaarkood ayuu booqday ra-iisul wasaaruhu cabdiweli sheekh axmed ayaa warbixino ka dhageystay mas-uuliyiinta maamulka gobolka ee jubba iyo kuwa xarumaha uu booqday maanta ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in dowladda federaalk ee soomaaliya ay wax ka qabanayso howlgariirta adeegyada bulshada iyo gargaar la gaadhsiiyo dadka ku dhibaataysan magaalada kismaayo cabdiweli sheekh ayaa maalintii labaad ku sugan magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose isagoo dhowaan booqday magaalooyinka jowhar iyo bulo burde oo ka kala tirsan gobolada shabeellada dhexe iyo hiiraan munaasabad lagu xusayo maalinta ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay magaalada garowe ee xarunta puntland xuskan oo ka dhacay xerada ciidamada afar iyo kontonaad waxaa kasoo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka puntland saraakiisha ciidanka iyo dadweyne kale waxaana ciidanka xerada ku jira ay soo bandhigeen dholotus kala duwan oo ay ku maamuusayeen maalinta ciidanka la aasaasay oo maalintii shalay ku beegnayd ku-xigeenka taliyaha ciidanka daraawiishta puntland genaraal daahir xaaji cabdi ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin xuska ciidanka soomaaliya wuxuuna madaxweyne ku-xigeenka u sheegay inay ciidanku yihiin lafdhabarta dalka xilli kastana u taagan yihiin difaaca dadnimada xalimo cali biyood oo ka mid ah waalidiinta gobolka nugaal ayaa sheegtay in ciidanku inay qabaan duruufo kala duwan oo aan lagu daawan karin waxaana madaxweyne ku-xigeenka usoo jeedisay inay si dhab ah uga warqabaan xaaladda ciidanka oo horumarin u baahan madaxweyne ku-xigeenka oo munaasabada xuska khudbad ka jeediyay ayaa tilmaamay in xukuumadda cabdiweli ka go-an tahay sidii tirokoob rasmi ah loogu samayn lahaa ciidanka si wax loogu qabto baahiyaha dhanka dhaqaalaha waxbarashada iyo caafimaadka caruurta ciidanku ay dhaleen ayuu ballan qaaday inay lacag la-aan ugu dhigi doonaan dugsiyada hoose iyo dhexe si aqoontooda kor loogu qaado ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa la aasaasay sanadkii kun sagaal boqol iyo lixdankii wixii ka dambeeyey burburkii dalka ka dhacayna ma helin daryeel ciidan ee ay hore u heli jireen ugu dambayntiina wararka ka imanaya magaalada jubba ee caasimada dalka koonfurta suudan ayaa sheegaya in dalkaasi lagu xidhxidhay dad isugu jira soomaaliya ajaanib kale kuwa oo lagu qabqabtay saamaynta lacago lagu tilmaamay been abuur afhayeenka ciidanka booliiska dalka koonfurta suudan cornel montey enolka ayaa sheegay in magaalada jubba ciidamada boolisku ku qabqabteen ilaa iyo saddex iyo labaatan qof oo sameynayay lacago been abuur ah oo ay ku jiraan lacagta doolarka iyo lacago kale cornel mondi enolka ayaa sheegay in ciidamada boolisku sidoo kale qabteen makiinadihii lagu sameynayay lacagaha been abuurka wuxuuna intaas raaciyey in hadda baadhitaano lagu samaynayo dadka lasoo xidhxidhay ciidamada booliiska dalka koonfurta suudaan ayaa magaalada jubbo waxa ay ka wadaan baaritoano ay ku raadinayaan dadka sameeya lacagaha been abuurka iyo sidoo kale dadka hees haysta hubka sharci darrada ah wakaalada wararka ee dalka turkiga laga leeyahay ee anadol ayaa baahisay in dadka la xidxidhay ay iskugu jiraan kuwo u kala dhashay dalalka soomaaliya south africa zimbabwe nigeria ruanda iyo dalka cameroon guud ahaan intaa dhegeystayaasha qiimaha daawada naga dhexdhay waxaanu kusoo gabagabaynaynaa war wixii dad iyo dibadda aynin ka haynay warka caawa waxaa ii soo jeeniyay anigoo maxamed xasan daacad ah iyo yuusuf maxamed ismaaciil waxaan idinkaga tegaynaa heesta hablaha gaaroodi waxaana inoo qaadaysaa fanaanada codka macaan ee sahra caydiid kulankanka xiga hortii
babuurtaka gaabsadeen wiiganti gawxidho gulaysawa dhaalayaan babuurtaka gaabsadeen wiiganti gawxidho gulaysawa dhaalayaan Yeah. hablaha gaaroodiyo gacanta israacay gacmaydwada haysayo kashaankuga loo kaco gulaysa waa dhaalayaal hablaha gaaroodiyo gacanta israacay gacmaydwada haysayo kashaankuga loo kaco gulaysa waa dhaalayaal meesha loogu talagalay waxaa wadada caalam magaceeduna yahay hablaha gaaroodi erayadii laxdii iyo weliba codka tahracaydii muusikadii iyo duubistii maxamed weerow dalka howlan gudahaan dalkeena iyo garoodii hore umaru wadooyin garabgalan kuwii ku baabiyo gulaysta waa dhaalayaal gudahaan dalkeena iyo garoodii hore umaru wadooyin garabgalan kuwii ku baabiyo gulaysta waa dhaalayaal
daalaya
sidaas iyo nabadgelyo